bismillahi raxmaan raxiim horta mar walba marka muran siyaasi yimaado raac sharci waa yeeshaa laakin haddaad eegtid qaab ahaan siduu usocdo waxay u barax tiran tahay inay tahay loolan siyaasiya oo ku log leh mustaqbalka xisbiga cidda murashax madaxweynenimo unoqon karta marka wadooyin sharci oo maritaankooda laisku qabsan karaa waad jiri kartaa laakin siyaasad ahaan ayuu u eegyahay oo wax muranku wuxuu ku salaysan yahay siyaasad ee sharci kuma salaysan waan gartay marka ma dhacday sidan oo kale in xisbigu uu soo maray loolan noocan oo kale ah intii uu joogay ama waayadan oo kale xisbiga kulmiya tan iyo labada kun iyo sideedii muranka dhexdiisa ka jiraa wuxuu noqday qeyb kamidaba xisbiga ayuu noqday labada kun iyo sideed adaa xusuusataa markii murashaxa madaxweynaha la dooranayay mudane axmed jinaayo sidan oo kalea muran ka ka dhashay oo qeyb dhan oo xisbiga kamidi ay ka tagtay oo madaxweyne ku-xigeenkii hore u sharaxnaa madaxweyne ku-xigeen labada kun iyo saddexdii la sharaxnaa madaxweyne jinaayo cabdiraxmaan tur waa kamid ahaa xisbigii ka tageen laakiin hadda murankan taagani laftigiisu wuxuu soo bilowday markii doorashada ay ku guuleystay xisbiga kulmiya oo labada jeer wuxuu ku kala duwanaa markaa xisbi mucaarad oo dibadda jooga buu ahaa haddana waa xisbi xil haya labada kun iyo tobankii markii doorashada golaha wasiirada la qabtayba la doortayba ee madaxweynuhu magacaabayba waxaa muuqatay in weji cusub muran le oo siyaasi uu bilaabmay oo ka dhexeeya laba garab oo u kala badnaa garab golaha wasiirada ku badan iyo garab hogaanka xisbiga ahaa oo dibadda ka joogay xukuumadda ayuu ahaa marka murankoodi wuu soo jiitamayo ma cusba laakiin heerkan uu gaadhay ee baaxadda leh ayaanu hadda ka hor ma raba gaarin ama dabeecadda noocan uu yahay ayaan lamid ahayn markuu mucaaradka ahaa waan gartay laakiin xilligan waxaa timi xisbigu taladii dalku hayaa xubno ka mida golihii wasiirada oo ilaa tobaneeyo koru dhaafaya ayaa iscasilay arrintaasi saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa xukuumadda markaad bal dhinaca dastuurka ama shuruucda eegtid waa markii horreysay somalilan ay tan oo kale dhacdo in si wada ah ay uga tagaan golaha wasiirada xubno ka tirsanan marka saamaynta sharci la eego nidaamkiina dawladeed waa nidaamka dawladnimada madaxtooyada oo madaxweynehii madaxu ku-xigeen baa la doortaa ee maaha nidaamka baarlamaaniga ee awoodda ay leeyihiin golaha wasiirada oo haddii tiro iska ka baxdo golaha wasiirada ay noqonaysaa saqadii ama authoritygi inuu waayayo madaxweynuhu oo doorasho la geliya noocaasoo kale ma nihin marka hadday dhammaantood xitaa iswada casilaan sharciyan awoodda madaxweynaha uu madaxweyne kusii ahaanayo waxba ma yeeleyso xagga sharciga dastuurkeena oo nidaamkayn dooranay baa caynkaasi nidaamka madaxweynaha siyaasiyan bay raad yeelanaysaa waayo golahan wasiirada nimanka iska casilay waa kuwii hayay shaqooyinka ugu badan ama awoodda ugu badan lahaa marka laga eegayo xagga awoodda siyaasiga ee xukuumadda oo wasiirka madaxtooyadoo kale kamid yahay marka dhinaca siyaasiga iyo dhinaca wadida shaqada maalinlaha ah ee dawladda maadaama ay ahaayeen halbowlihii hagayey ama waday dawladnimada ayay saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelan ku yeelanaysaa oo waa dad saameyntooda leh ayay ahaayeen xagga wanaagsan marka loo eego ee shaqawadida ah haddii taa laga eego kabixidoodiina xagga taban ama negativeka ah ayay ayay keeni karaysaa ayay la iman karaysaa waan gartay dad badan baa laakiin xilligan waxay isweydiinayaan hadeer wasiiro badan oo damaca leh ayaa xilligan kursigii ka tegey xubnahaasi dhinacii loolanka qaarkood weli waxay sheegeen in ay murashaxiin sii noqonayaan weli ma kusii jirayaan xisbigii ayay saadaasha muuqata iyo wararka soo baxaya ay tahay oo awood ma uleeyihiin inay kasii dhex tartamaan mise sidaasay ku waayeen oo banaanka ka joogaan taa laftigeedu laba laba bay noqon kartaa masalo inay timaado inay sidan ay sheegayaan ay kusii adkaystaan inkastoo qaarkood yihahdeen xitaa waynu ka ka tagnay sida wasiirka walaha walaha guud xisbigana laakiin intooda badan ay yihahdeen xisbiga waynu kusii jiraynaa laba masalo mid bay noqon kartaa inay xisbiga kusii jiraan oo ay tartanka ka qayb galaan oo ay tartanka november tobankeeda ka qayb galaan iyo inay xisbiga ka tagaan taasna waxyaabo badan baa ka hor imanaya oo duruufo badan baa u baahan in la eego haddii hadba wadada kay qaadan karaan iyadoo laftigooda ma midaysna oo murashaxiin kala duwan baa tartamaysa marka ma intay cududooda meel isugu geeyaan bay hal murashax ka dambaynayaan dabadeedna si niyad samiya bay uga qayb gelayaan oo loolanka siyaasiga way sii wadayaan waa su-aal weli taagan oo aan la saadaalin karin sida ay u adag tahay in loo saadaaliyo markay xilka ka tegayeenba inay xisbiga iskaga tegayaan odhanayaan meel kale aan ka gallo mucaarad dawladda ku noqonona wax macquul oo dhici kara lakiin iyaduna saadaasheeda u baahan laakiin haddii laga eego xagga xubinnimada shaksiga ah ee hebel xubinnimadiisii golaha dhexe ma waayo amse ma waayo taasi waxay noqonaysaa wax u baahan hoos loogu noqdo xeerka xisbiga oo waxay ku xidhnaanaysaa sidii ku yimi xubinnimadiisu marka horeba golaha dhexe laakiin badankoodu waxay ku yimaadeen muddo dheer bay xisbiga ka tirsanaayeen oo dad bay u badan yihiin xisbiga muddo dheer kusoo jiray oo waxaa su-aashu u badanaysaa waxa weeye mawqifka siyaasiga ah ay qaadan karaan ku yahay iyo dee saaxadda siyaasiga ah ee november dhacaysa inay tahay mid u furaysa inay tartan ka qaybgeli karaan iyo inuu yahay mid kasoo oodaya tartanka oo dabeedna jihooyinka ay qaadan karaan labaduba waa mid meesha yaala waana in la xusuusnaadaa mustaqbalka kulmiye iyo midnimadiisu waxay ku wax weyn baa gaadhay oo hadaa hadii laismuquuniyo guru guuleysto november dee macnaheedu waxa weeye koox kale ayaa guuleys guuldaraysatay oo oo dhinac u riixmaysa marka saameyn culus oo siyaasiya oo xagga xisbiga iyo awoodiisi iyo cududiisi isku hayey uu ku lahaa dalka ayay ayay ayay ayay ayay ku leedahay marka la eego xirfaday cayaari karaan muddada oo cayiman laftigeeda oo aan badnayn muddada ka hadhay tobanka november oo yar laftigooda iyo kala daajanaantooduna waa factor saameyn ku yeelan karaa mustaqbalkooda siduu noqon karo